sida acmaasha mushrikiinta iyo ahlikitaab ahlu kitaabka marka kitaabka markaan ka akrinayana waa kitaabka la yidhaahdo alistiqaama mujalladka labaad safxada waxa weeyaan waa saddex boqol iyo sagaal ilaa saddex boqol iyo toban marka halkaa marka waxaan ku ogaanaynaa sida ahlu sunnuhu ay iimaanka maaragtay ay u taqriiriyeen oo ay ugu khilaafeen maaragtay murji'ada arrin marka waxaa u baahan maaragtay baraarujin mubtadicatu zamaan ay aada iyo aad maaragtay ay u tarwiijiyaan oo maxdul iftiraa ah oo ay yidhaahdaan ahlu xadiidka gaar ahaan alimaam alalbani raximah اllah wuxuu ka mid yahay maaragtay min almurjia ama ha yidhahdeen min murjiati اfuqaha ama ha yidhahdeen min qulaat اlmurjia midna ka xishoon maayaan marka arrinta iyadaa waa arrin xaqiiqadu sida ay tahay aada iyo aad uga fog xaqiiqada ayuu aad iyo aad hadalkaas uga fog yahay shiikhana bijamiici kutubihi walow nuqda waaxida ha noqotee kelimad hadalkaas taageeraysa mubtadicadu ay ku hadleen ma ay jirto mubtadicada hadalkaa odhanaysana waxa weeyaan waa jamiicu alxarakaat albaطila almucaasira oo ay ugu horeeyaan xarakada ama kooxda la yidhaahdo assaruuriya iyo kooxda la yidhaahdo xarakat itixaad oo waddanka maarata soomaalida darfiheeda maaragtay meelo badan ka jirta nasharaad maaragtay baatil ah ayay in badan maaragtay wareejiyaan marka waxaan jeclaystay difaacan liimaami ahlilxadiid fi hada zaman inaan maaragtay asaga shiikhu wuxuu gacantiisa ku qoray inaan akriyo shiikhu sida la ogson yahay kutub badan ayuu maaragtay caqiidada ama maarata tacliiqaad uu ku sameeyey ama maarata in badan uu ku sharxay oo musanafaadkiisa ka mid ah hadalkan haddan akrinayo waa wuxuu maaragtay ku tacliiqinayaa shiikhu kitaabka mashhuurka ah oo la yidhahdo caqiidat imaam طaxaawi abi jacfar طaxaawi caqiidadiisa mashhuurada ah marka uu maarata uu ka hadlayay alimaam طaxaawi iimaanka ayuu maarata tacliiqinayaa طaxaawi raximah اllah caqiidadiisa markuu mawduuc اliimaan uu maarata u tacriifinayey wاliimaanu huwa اliqraaru bاllisaani wالtasdiiqu bاljanaan shiiku marka marka uu sharxayey kitaabkiisa macruufka oo maaragtay sharaxa iyo tacliiqa ah oo uu ku sharxayo kitaabka caqiida طaxaawiya ayuu wuxuu leeyahay qultu hada madhab اlxanafiyaةi wاlma'turidiyaةi khilaafا lلsalafi khilaafan liلsalaf wjamaahiir اlأئmaةi kamaliki wالshaafiعi وأxmed wاlأwsaaعي وغayrihim faina haؤulaaءi zaaduu alى اإqraari والتصdiiq alcml bاlarkan hadalkaa waxa weeyaan waa ibn abilciz alxanafi hadalkiisii weeyaan kitaabkiisa maaragtay aad iyo aad u qiimaha badan oo uu ku sharxayo caqiida طaxaawiya ayuu wuxuu leeyahay tacriifka abu jacfar الطaxaawi waa madhabka xanafiyada iyo maaturidiyada wuxuuna khilaafsan yahay salafka iyo jamaahiir اlأma sida malik shaafici axmed awsaaci iyo kayrkood lanna waxa weeyaan ahlu xadiidku waxay maratay tacriifka intaa ku kordhiyeen alcamala biاlarkan walaysa alkhilaafu bayna اlmadhabayni marka shiiku waxa weeyaan hadda waa uu soo gaabiyey marka khilaafka marka wuxuu u sawiray u dhexeeya xanafiyada iyo muxadiثiinta khilaaf suuriya inuu yahay yani khilaaf lafdiga inuu yahay ee khilaaf xaqiiqiya usan ahayn sidaas baa ibn abilcizi kitaabkiisa uu ku taqriiriyey marka markuu intaas soo naqliyey ayaa sheikh اlalbani wuxuu leeyahay walaysa alkhilaafu bayna اlmadhabayni اkhtilaafa suuriya kama dahaba ilayhi الshaarixu ibn abilcizi اlxanafi raximah اllahu taعaalى bxujaةi أnahum جamيiعa اtafaquu عalى أna murtakiba الkabiiraةi laa yakruج can الإimaan وأnahu fي maشhiئaة الlah in شhaءa cadabhu وin شhaءa cafى canه faإna hada الاtifaqa وin kana صaحيiحa faإna الxanafiyaةa low kanuu غayra mukhaalifiina للجamaahiir mukhaalafaة xaqiiqiyaة fي inkaarihim أna الcamla min الإimaan laاtafaquu macahum عalى أna الإimaana yaزiid وينقص وأن زيادته بالطاعة ونقصه بالمعصية مع تضافر أدلة الكتاب والسنة والآثار السلفية على ذلك عن هذا المحتوي سوى مفهوم وحول لي الشيخ هذا صوفه يعني خلافة لبدا مذهب أدلحية ومذهب مرجئة الفقهاء هي مذهب أهل الحديث ما هن خلاف وخلاف لفظي أما خلاف سوريا بل خلاف وخلاف حقيقي لأن وحويا خلاف إنه لفظي أي أسوق ابن أبي العز رحمه الله وحول لي لبدا كفوضة waxay isku waafaqsanyihiin qofka murtakib kabiiraha shayga kabiira dembiga kabiiradaha ku dhacay aan ka toobadkeeno sidaa ku dhintay iimaanka ka u bixi maayo labada kooxdood waa isku waafaqsan yihiin waxaana qofka murtakib kabiiraha uu ku sugan yahay taxta mashii'ati illah allah hadduu rabana wuu cadaabaya hadduu rabana wuu cafinaya fain wuxuu leeyahay marka shiikhu ittifaaqa noocaasa inkasta oo saxiix yahay oo labada kooxdood sidaa ay isku waafaqsan yihiin xanafiyadu haddii aysan khilaafsanayn ahlu xadiidka khilaafkooduna khilaaf dhaba usan ahaadeen fii inkaarihim ana alcamala min aliimaan inkiritaanka ay inkireen camalku in iimaan ka mid yahay latafaquu macahum arrintaas hadday sax ahaan lahayd latafaquu xanafiyadu waxay isku maarata ku waafaqi lahayeen macahum maca ahli xadiid calaa ana aliimaana yaziidu wayanqus haddii arrintu sidaa ay tahay muxadisiinta waxay ku waafaqi lahaayeen qaacidada ay qabaan markay iimaanka tacriifinayaan oo ah aliimaanu qowlu wacamalu يزيد وينقص كمنا وافقنا زيادة أي تهي أن زيادته بالطاعة ونقصه بالمعصية إن كل زيادة إيمانك كوكب عيو ضعاف وصمين أيو آه نقصانت أي تهي معاصي ولا إيمان أيو أيضو أدلدنا كتاب أي السنة أي آثار السلفية أرمت أي متضافرة كتاب أدي أدمة أدلة غير محصورة أي كسار وتسنيسة إيمانك إنه ضعاف وكوكب عيو معاصي أي مارتين وصامين إلا وكباب أبا سكدن بقى طيب و ولكن الحنفية أصروا على القول بخلاف تلك الأدلة, تلك الأدلة الصريحة في الزيادة والنقصان وحول لي حنفية كما كان أرنتها كوا فقانا أهل الحديث وحي مارتي أي كوا أكتيستين أدلة صحيحة وصريحة وتصيني سفعب إيمانك إنه زيادة ينصام ينا وحويان خلاف كيد أي كوا أكتيستين وتكلفوا في تأويلها تكلفا ظاهرا waxay weliba isku dhibeen dhib ilaahay maarta usan ka dalban in maaragtay ta'wiilkeeda ayay aad iyo aad ugu dadaaleen inay daahirkeeda bedelaan bal baailan bal baain inay tahay bal baailan bal bal takallafuu baailan waxa weeyaan bal waxa weeyaan waxay isku kallifeen shay maarta baail ah dakara ashaarixu numuudajan minha adiladaas ay maaragtay aad iyo aad ay u ta'wiiliyeen oo ta'wiilkooda ay u xumeeyeen oo ilaa xad ay maaragtay ay gaareen axaadiistii maarata nebigo saxeadahay maarata inay yihahdaan waa daciifa adilo badan oo ka mid ah ayuu wuxuu leeyahay alimaam albani ninka leeyahay ibn abilciz alxanafi adilo fiican ayuu sheegay buu leeyahay oo numuudaj fiican ayuu sheegay bal xakaa can can abilmuciin annasafi waa wuxuu ka mid yahay min min alxanafiya ayuu ka mid min culama axnaaf ayuu ka mid yahay waxa uu ka xikaayooday buu leeyahay anahu طacna fi صixati xadiiثi aliimaanu bidcu وasabcuuna shucba aw aliimaanu bidcu وasituuna shucba xadiidka isagaa ayuu badacniyey buu leeyahay maca اxtijaaji kuli aimati اlxadiiثi bih ayadoo aimatu اlmuxadiثiin biduuni istinaa dhammaantood xadidka ay xujaysteen wa minhum اlbukhaariي وamuslim fi صaxiixayhima bukhaari iyo muslim baana maaragtay ka mid ah wamaa dalika ila liannahu sariixun fii mukhaalafati madhabihim waxaa arrintaas ku kalifaysa nasafi xadiidkaas inuu daciifiyo isagoo maarata aan ka mid ahayn min zumrati ahli xadiis isagoo aan ku jirinba oo aan muxadisiintaba ka mid ahayn inuu xadiidka uu daciifiyo waxaa ku keentay yacni mukhaalafada madhabkiisu uu xadiidka uu khilaafayo uma kayfa yasixu an yakuuna alkhilaafu almadkuuru suuriyan sidee bay suurtagal u tahay buu leeyahay in la yidhahdo khilaafka xanafiyada udhexeeya murjiat lfuqahaa iyo ahluxadiidka waa khilaaf suuriya in la yidhahdo sidee buu ansaxaya wahum yujiizuuna ayagoo weliba ogolaanaya liafjari waaxidin minhum midka ugu faajirsan murji'ada an yaquula inuu yidhahdo iimaani ka iimaani abi bakri sidiiq aniga iimaanka iimaan abu bakr waa siman yihiin waa isku mid bal ka iimaani alambiyaai waalmursaliin bal iimaanka أفجر الفجور منهم ya iyo iimaanka ambiyada iyo mursaliinta oo nabiyullahi maxamed uu ka mid yahay waa siman yihiin iyo iimaanka jibriil iyo mika jibriil iyo mika-iil calayhim الsalaatu wasalaam taana waxa weeyaan madhabka isaga ah gulaat اlmurjia iyo murjiat اlfuqaha waa isku waafaqsan yihiin inay yidhaahdaan mu'miniintoo dhan iimaankoodu waxa weeyaan waa mutasaawi iimaankoodu waa mutasaawi waxa weeyaan murjiat اlfuqahada madhabkaas ay qabaan lidalika abu xaniifa waxyaalaha lagu naqdiyo muxadisiinta dhammaantood ay ku naqdinayso oo uu ka mid yahay alimaam اlbukhaari waa ka mid masaladan baa ka mid ah waana masale aad iyo aad u culus in uu qof muslim ih uu ku hadlo uu yidhaahdo iimaanka abu bakr iyo iimaanka qofka faajirka oo muminka muslimka muminkaa ayaa isku mid ah waxa weeyaan waa arrin aad iyo aad u maarta fadiicu ah bal waxaa ka sii xun in la yidhaahdo iimaanka nabiyullaahi moxamed ama iimaanka nabiyullaahi muuse ama imaamka jibriil iyo imaamka maarata faajirka aan maarata islaamka aan ka bixin ayaa isku mid ah waa kelimad aad iyo aad u liidata wey kayfa wahum sidee bay maarata arrinku noqonaya ayagoo binaan calaa madhabihim madhabkooda ku dhisaya haada ee kana laa yujiizuuna aysan banaynayn liaxadihim midkood mahma kaana faasiqan meel kas si kastoo maaratay fisqigiisa maarata u bato oo faajir uu yahay an yaquula inuu yidhaahdo ma ay banaynayaan ana mu'minu in sha allah ninka ugu faajirsan murji'ada oo maarata munhamij filmacaasi ah ma u ogolaanayo mana banaynayo inuu yidhaahdo ana mu'minu in sha allah anugu mu'min baanaha ilahay hadduu doono yacni ilahay iimaanku igu dili doonaa sidaa ilahay ka rajaynayo saa waaya kelimada macnaheed bal yaquul wuxuu leeyahay ana mu'minu xaqa anugu waxaan ahay mu'min dhab ah ayaan ahay wallahu caza wajal allahna wuxuu leeyahay wallahu caza wajala yaquul inama almu'minuuna aladiina ida dukira allahu wajilat quluubuhum waida tuliyat calayhim aayaatuhu zaadathum iimaana wacalaa rabbihim yatawakkaluun aladiina yuqiimuuna asalaa wayutuuna aladiina yuqiimuuna asalaa wamima razaqnaahum yunfiquun intaa oo sifatu awsaaf ulmadxi ah dadkii loo soo sheegay ayaa allah wuxuu leeyahay ulaa'ika hum lmu'minuuna xaqaa dadka allah iyo rasuulku rumeeyey oo markii ilaahay la sheego quluubtoodu ay lulanayso aayaadka markii lagu akriyo iimaankooda uu ku kobcayo allah kala saarsanaya wax allaaliyo wixii dhibaataha ku yimaada salaadii u taagan sidii maaragtay nebi moxamed looga bartay u tukanaya wax allaaliyo wixii xalaal oo ilaahay uu siiyana wax ka bixinaya dadka tilmaamaha noocaas leh ayaa allah wuxuu ku sheegay ulaa'ika hum lmu'minuuna xaqaa kuwa ayaa waxay yihiin kuwa mu'miniinta dhabta ah waman asdaquu min allahi qiila wa bina'an calaa dalika kulli ishtabtuu fii tacasubihim waxay ku talax tageen buu leeyahay shiikhu waa hadalka albani aan weli wadnaa nimanka la yidhaha murji'adu yani murji'atu lfuqahaa waxay ku maaragtay ay ku talax tageen tacasubkoodii ayay ku xadgudbeen fadakaruu waxay sheegeen ana man istatnaa fii iimaanihi faqad kafar arrinta ma banaano ana mu'minun insha allah intaas kumaysan gaabsan ee waxay yidhahdeen qofkii yidhahdaan ana mu'minun insha allah waaba gaal islaamka waa ka baxaya yacni inuu yidhahdo qofku ana mu'minun insha allah ma banaana waxaa ka sii darnaatay markii qofkii yidhaahda maaragtay waana madhabka ahlu sunnaha ana mu'minun insha allah qofka hadalkaa yidhaahda waxay leeyihin qofkaasu mu'min maahan waa shaakun fii iimaanihi iimaankiisa ku shakiyay leeyihin ayib faqad kafar wafaracuu calayhi hadalka isaga waxay maarata kasii tafriiciyeen maarata maarata tafaruc ay kasii sameeyeen oo ay kasii qaateen annahu laa yajuuzu lilxanafiy ninka xanafiga inuusan u banaanin an yatazawaja bilmar'ati ashaaficiya gabadha shaaficiyada maarata inuu ka meer inuu maaratay uu guursado watasaamaxa bacduhum qaarkood tasaamux buu sameeyey xoogaa tasaahul buu sameeyey zacamuu sida ayagu ay yidhaahdeen qaarka xoogaa tasaahul bay sameyen arrintii xoogaa way soo dabciyeen faajaaza dalika waa baneeyey yacni gabadha shaaficiyada ninka xanafiga inuu guursado duuna alcagsi laakiin ninka shaaficiga gabadha xanafiyada ah ma u guursanayo waxay yidhaahdeen qiyaasan liahlilkitaab qiyaasan lilkitaabiya yani naagta maarta ahlulkitaabka ayaa lagu qiyaas qaadanaya gabadha shaaficiyada oo bimasaabati ahlilkitaab ayay gabadha shaaficiyada keeneen laakiin ninka xanafiga waa muslim oo gabar maarata gabadha shaaficiyada waa bimasaabati kitaabiya sidaasu marka guursana laakiin gabadha kitaabiyada ah ninka kitaabiya ma loo ogol yahay gabadha muslimadda inu guursada looma ogola marka ninka shaaficiga waxa weeyaan waa bimasaabati alkitaabi waa gaal asagu ma guursan kara marka gabadha muslimadda oo xanafiyada ah ayib wacallala dalika biqowlihi arrintaasna qowlkiisa ayuu ku soo cileeyey buu leeyay ninka xanafiga tanziilan lahaa manzilata ahli kitaab yani ninka xanafiga gabadha shaaficiyada waa guursan karaa tanziilan lahaa bimanzilati ahli kitaab tanziilan lahaa manzilata ahli kitaab wa acrifu شhakصa شhakصa min shuyuuki الxanafiya shiiku wuxuu leeyahay waxaan garanayaa nin ka mid ah ragga maaragtay mashaa'ikhda xanafiyada khaطba ibnatahu gabadhiisa uu soo doonay rajulu min shuyuuki الshaaficiya nin mashaa'ikhda maaratay shaaficiyada ka mid ayaa gabadhiisa soo doonay faabaa gabadhii maaratay faabaa faabaa qaa'ilan low anaka shaaficiyun gabadhii marku ka soo doonay ninkii maarata shiikha culamada shaaficiyada ka mid ahaa ninkii shiikhii xanafiyada wuxuu yidhi haddii aadan shaafici ahaateen waa ku siin lahaa gabadhayda laakiin gabadhayda waxaa ku maarata ku weyday inaad shaafici tahay yacni ma gabadhayda ma aad geedid gaal baa tahay gabadhaydana waa gabar muslimada ah فhل بعd hda majاal للشhk في أن الkhilaafa xaqiiqiy wuxuu leeyahay shiku arintaas aan soo qarirnay ya iyo keyrkeed iyado ay jirto yani ma shaki baa maarata soo geli kara khilaafka ahlulxadiidka iyo murjaة الفqahاء ama maaragtay murjada dhammaanteed udhaxeeya inuu khilaaf xaqiiqiya yahay ma shaki baa ku jira وman شhaaءa التawasca في hadihi الmasأlaةi فlyرجع إلى kitaaب شhayk الإسلام iبن تaymiya الإيmaan qofkii doonaya masalada inuu aad iyo aad ugu tawasuco adraafteeda u ogaado khilaafka inuusan khilaaf xaqiiqiya inuu yahay inuu qofkii raba inuu ogaado ha u noqdo buu leeyahay kitaabka شhayk الإسلام iبن تaymiya oo alimaan ah oo ah أcdamu أcdamu kitaabi ulifa fi hada الbاb walidalika shik wuxuu leeyahay fainahu khayru ma ulifa fi hada الmawduع masaa'il الإiman waxa ku saabsan kitaabka ugu sareeya wey kitaabka laftiisa yaa soo saaray inuu madbuuc noqdo oo caalam islaami maanta ay ka faydaysa yaa sameeyey albani laftiisaa sameeyey albani laftiisa kitaabu alimaan lishaykh islam ibn taymiya alimaan liabi cubayd qasim salaam alimaan libni abi shayba saddexdaba sheikh ayaa taxqiijiyey waana kutubta maaragtay aad iyo aad marata baabka marka la joogo kutubta maarata usuusha bay ka mid yihiin gaar ahaan kitaabka shaykh اliسlam ibn taymiya oo ah acdamu kitaab ulifa fi hada اlbaab shiika marka madhabkiisii ama madhabka ahlu sunnuhu ay qabaan iyo madhabkiisu ma iskhilaafsan yahay laa shaka nuqطa waaxida inaysa isku khilaafsanayn inaysa isku inaysa isku khilaafsanayn lanna waxa weeyaan sidaa ayuu maarata wuxuu u caddeeyey murji'aة الfuqahaa oo gulaat اlmurji'a ka sokaysa inuu leeyahay oo uu taqriirinayo ahlu xadiidka iyo ayaga khilaafka udhexey waa khilaaf xaqiiqi ah marka xageebu ka soo baxay marka irjaagiisu xagee ka yimid iyadoo hadda aan akrinaynay oo shiikheenu uu leeyahay alimaam اlbarbahaari alimaanu qowlu wacamalu yaziidu wayanqus man qaala man qaala alimaanu qowlu wacamalu yaziidu wayanqus faqad kharaja min alirjaa'i kulihi awalihi waakhirihi iyadoo sidaas uu soo yidhiba haddana waa kana sidaas usii sharxay usii tawdiixiyey marka waxa weeyaan ninka marka yidhaahda albani waa murji ninka isagaa ima an yakuuna munaafiqan wa ima an yakuuna mubtadican muqridan labadaas wax udhexeeya ma jiraan ima inuu munaafiq yahay oo uu doonayo ahlu sunnaha culimmadooda inuu baabi'iyo si nifaaqiisu maarata ugu maarata ugu hirgalo oo cawaamta baabilkooda uga dhaadhiciyo wa ima inuu yahay muqrid mubtadica wax udhexeeya ma leh wailaa waxa weeyaan qofka doonaya xaq waxa weeye xaqa qofku wuxuu gacantiisa ku qoro ama uu ku hadlo ayaa maarata ku filan maarata in lagu xukumo markii la weydiiyey ibnu cuthaymiin raximah llah sheekh moxamed ibnu saalix alcuthaymiin markii la weydiiyey oo la yidhi maarata ka waran dadka odhanaya sheekh ilalbani waa murji ama maarata murjiada ayuu waafaqay hadalkan ayuu maaragtay ayuu yidhi oo uu leeyahay shiikhu man rama الشhayk الأlbaniي bاlirjا faqad akhطأ shayk اlalbani qofkii ku tuura irjaa qofkaasu khalad ayuu ku dhacay ima anahu laa yacrifu اlalbaniي laba midkoodlaba midkood qofkaas ka bixi maayo inuusan albani aqoon wa ima anahu laa yacrifu اlirjا inuusan albani shakhsiyadiisa usan garanaya aqoontiisa iyo diinkiisa wa ima inuusan macnaha irjaaga usan fahmayn وaqulu kama qaala الأwl ninkii horeeto shaacirkahay wuxuu yidhi siduu yidhi oo kaleeto ayaan odhanayaa buu leeyahay sheikhu oo nin shaacir ayaa wuxuu yidhi aqilu alayhim aqiluu calayhim laa abaa liabiikumu min allawmi aw suddu lmakaana aladii saddu wuxuu leeyahay nin shaacira ayaa wuxuu yidhi shiiku asagoo soo istaagsanaya canaanta yareeya dadkaad canaanaysaan canaanta ku yareeya aab aabbihiin aabbihii ha dhintee aw suddu lmakaana aladii saddu ama makaanka ay dadkii aas maarta aad wax ka sheegaysaan ay awdeen awda marka wuxuu ka wadaa shiiku meesha iyo qiimaha muslimiinta iyo islaamka ugu fadhiyo imaada haddii kaleeta marka waxa weeyaan darashada ka bax wax waxtaraya maahidin alalbaniyu raximah اllah caalimu muxadiثu faqiihu wain kana muxadiثa aqwى minhu faqiihan wuxuu leeyahay shiiku yani wuu taskiyeynayaa albani allaha u naxariiste yani waa bacda wafaati marka hadalka shiku leeyahay bacda wafaati اlalbani ayuu hadalkan leeyahay albani allaha u naxariiste waa caalim waa muxadid waa faqiih in kasta oo uu yahay muxadid ka taagroon faqiih asagoo faqiiha oo muxadida haddana waxa way fuqahada qaarkood markii loo fiiriyo waa ka sarreeya fuqahada qaarkood xagga aqoonta dad fara badan oo mubtadacada ka mid ah qabla ayaam waxay odhan jireen waa muxadid laakiin faqiih ma ahan faqiih ma ahan wuxuu leeyahay ibnu cuthaymiin waxa weeye wuxuu leeyahay caalimun muxaditun faqiihun marka dadka maarata ahlufadliga ayaa ahlufadliga qiimaha ay leeyihin garanaya walaa aclamu lahu kalaaman yadullu cala alirjaa mana u garanayuu leeyahay hadal asagu uu yidhi oo tusinaya irjaa walaa aclamu lahu kalaaman yadullu cala alirjaa hadal asagu uu leeyahay oo irjaa tusinaya bidcat irjaa tusinaya ma maarata uma ogi abadan weligay laakina aladiina yuriiduuna an yukafiru an yukafiru nnaasa yaquuluun lakina aladiina yuriiduuna an yukafiru nnaasa yaquuluuna canhu وعن أمثاله إنه مرجئة فهو من bاب التلقيب بألقاب السوء wuxuu leeyahay uma ogi شhiika walow kelima waaxida oo tusinaysa irjاء ama murjada ku waafaqayo weligay allahay kumana maqlin kumana ogi laakiin wuxuu leeyahay dadka dadka muslimiinta takfiirinaya oo oranaya maaratay muslimiintu waa kufaar shiika xaggiisa waxay ka oranayaan iyo shiika dadka u dhigmaa sida binbaaz iyo kayrkood oo xataa uu ka mid yahay ibnu cuthaymiin inahu murjia muxadisiintu waa murjo oo albani u maarata ugu horeeyo ibnu cuthaymiin binbaaz iyo ayru iyo maarata kayrkiiba waxay leeyihiin waa murjia fahuwa min baabi talqiibi bialqaabi suu taasuna waxa weeyaan waa dadka in maaratay loo bixiyo alqaab sayi-a inaasax xun maarata in laga bixiyo si dadka maaragtay culummada looga tanfiiriyo o ahlubidaca looga xiro marka xaqiiqada markaa arrintaas nacam waxaa tacliiqiyey hadalka shiika raximah اllah wuxuu leeyahay sheekh cali xasan alxalabi alafari wuxuu leeyahay علق فضيلة الأخ الشيخ الدكتور حسين بن عبد العزيز آل الشيخ, آل الشيخ إمام المسجد النبوي والقاضي بالمحكمة الكبرى في المدينة النبوية نفع الله بعلومه على هذا الموضع بخطه قائلا هذا ولله الحمد كان وهذا الألباني مارتي إلهي بأم هله برهان ما بعده برهان وحجة حجة كدم بين في تكذيب من زعم في تكذيب من زعم أن الشيخ رحمه الله مرجئ وxujo aysan xujo ka dambayn oo maaragtay beeninaysa dadka odhanaya shaykh األباني murji ayuu ahaa ولakiن qad yakunu minهm أqwاam fahimuu min bacdi kalaami الشhaykhi waxaa laga yaabaa buu leeyahay dadka qaarkood inay ka fahmeen hadalka shiika qaarkiis أnnahu laa yudkil الcamla fي musamى aliimaan musama aliimaan inuusan camalka uusan gelinayn ayaa laga yaaba dadka qaarkood inay ka fahmeen walaakina caqiidat alcaalim ninka caalimka caqiidadiisa tuukhadu min jamiici kalaamihi ixtimaal yar hadduu qofka uu maarata warkiisa soo galo qofka caqiidadiisa kalaamka mujmalka lagama qaatee kalaamka mufasalka markii hadalkiisa laisku celiyo midkiisa mujmalka midkiisa mufasalka ayaa loo celinaya walidalika wuxuu leeyahay sheikhu caqiidat alcaalim tuukhadu min jamiici kalaamihi ninka caqiidadiisa ama caalimka caqiidadiisa waxaa laga qaadanaya hadalkiisa idilhaantiisa wa hada صariixu kanina waa mid maarta sariix ah yubayinu wuxuu caddaynayaa maa udmila fii mawaadica meelo kale haddii ijmaalu ku jira hadalka shaykha midkan sariixa ayaa maarata caddaynaya ow ma huwa muxtamil aquulu waxaan leeyahay fajazaahu allahu khayra min akhin barin wafiyin allah ha ku abaalmariyo khayr walaal xaggiis baari ah oo wafi ah wacaalimin caalim daqiiqin ee daqiiqa safiyin yani hadalkaa waxaa odhanaya shiika la yidhaahdo xusein ibnu cabdilcaziiz al sheikh waa imaamu masjid الnabowi maxkamadda sare ee magaalada madiinana isaga ayaa haysta masaajidka nebigana isagaa maaragtay imaamka ah marka ahlucilmigu sidaa irjaaga uu aaminsan yahay albani dadka ahlucilmiga oo binbaaz ugu horeeyo oo maarata saaxiibkiisa koowaadna uu ahaa ibnu cuthaymiin iyo kayrkood ayaa sheegi lahaa marka ahlucilmiga ahluxadiidka maarata u ahaa aimada fii hada alqarn zallada ka dhacday sida ay leeyihiin mubtadicadu haddii zallaba ay ka dhacday maba ka dhicine haddii ay jirto ahlucilmigaas baa sheegi lahaa maadaama aysan sheegin waxa weeyaan waa waa min turahaati ahli dalaal dadka maaragtay mubtadicada ah turahaadkooda iyo ibtiraa'aadkooda ayay ka mid tahay waana dhaqanka ay leeyihiin ahlubidacu hadafka ka dambeeyana uu yahay in ummadda muslimiinta maaragtay iyo culimmada ay kala dhex galaan furuuqda murji'ada iyo udhaxaysa ahlu xadiidka furuuqda udhaxaysa sheikh اlalbani qaybo badan buu sheegay sida inay qabaan maarata ahlu sunnuhu maadaama ay qabaan maarata qowlun wacamalun yaziidu wayanqus ayagu waxay leeyihiin kuwa ugu roon oo murji'at اlfuqahaa waxay leeyihiin atasdiiqu wاliqraar atasdiiqu wاliqraar camalki waa ka xadteen hada huwa alfarq اlأwal uma ثaaniya farqiga labaad waxa weeyaan iimaanku laa yaziid walaa yanqus ziyaada iyo nusan male qofka ugu faadirsan iyo qofka iimaanka ugu sarreeya iimaankoodu waa waaxid sidaasay leeyihiin mukhaalafada saddexaad waxay leeyihiin taana waxaa odhanaya waa qolada hulaat murjia murjiat اfuqaha ma odhanayaan laa taduru maca aliimaani macsiya yani waa hulaat murjia odhanaya oo ah khabiidkii ninkii la ohan jiray jahm ibnu safwan laa taduru maca aliimaani macsiya waa mukhaalafada saddexaad mukhaalafada afraad waxay leeyihiin waxay leeyihiin laa yajuuzu اlistinaau fi اliimaan ma banaana iimaanka istina in lagu sameeyo ma banaanay leeyihin bedela maa ahlu xadiidka dhammaantood ay mujmaciin ku yihiin ay ku kulmeen in ay mashruuc tahay inuu qofku yidhaahdo oo sharcigu ogol yahay ana mumin in sha allah lanna wa qofku wuxuu ku dhiman doono ma oga ana mumin insha allah marka uu leeyahana macnihiisu maaha qofku inuu iimaankiisa ka shakisan yahay ee waxa wey iimaanka hadda ilahay iyo rasuulkiisa aan rumaysannahay waxaan allaha ka rajayna ilahay uu nagu dilo sidaa weeyaan ayib tan shanaad oo ay ku khilaafayaan ahlu sunnaha ama ahlulxadiidka ama salafiyiinta waxa weeyaan qofka yidhaahda ana mumin in sha allah waa gaal baleyn si haddaan akrinaynay oo sheikh albani laftiisu soo naqlinay waana mid ay ka ratibeen oo yidhahdeen gabadha ninka maarata shaaficiga gabadha xanafiyada ma u guursan karo liannahum waxa weeyaan dadka shakaakiin bay u yaqaanin ahluxadiidka waxaa markaa aan kusoo gabagbaynayaa mawduucan dadka odhanaya albani waa murji hadda waddanka aanu joogno soomaaliya waxa weeyaan waa kooxda liyaha alitixaad ba aada iyo aada ugu dadaasha waxaan leenahay waxay kulmiyeen bidacda ay kulmiyeen waxaa ka mid ah fikrat اlkhawaarij wa fikrat اlmurji'a khawaarij fikradooda waa kulmiyeen oo dadkii muslimiinta soomaaliya ay maarata ka mid yihiin dhiiggoodii bay banaysteen sida macruufka ah oo aan qarsoonayn oo leyla naharna ay u taagnaan jireen min manaaطiq mutacadida ay yidhaahdeen jihaad islaamiya ayaan ku jirnaa irjaagana waxa weeyaan haddii irjaa uu jiro ayaga waxa weeyaan irjaaga hum aqrabu ila اlmurji'a in lam yakunuu murji'a limaada liannahum waxa weeyaan sidai aan ogsoonnahay qabla sanawaat soomaalida waxay ku leynayeen waa gaalo ama maratay sharcigii bay diideen maratay sharcigaan kusoo celinaynaa sida iyagu ay yidhahdeen qabla ayaam oo qabla shahri sida macruufka waxaa dhacday inay yidhaahdaan tawxiid tawxiid bayna alxarakaat waduruq suufiya in la mideeyo xarakaadka soomaaliya ka jira iyo dariiqooyinka suufiyada ee waddanka ka jira awal muxaawala sida macruufkaa qabla shahri bay ahayd baan filayaa waxaa laga sameeyey masaajid masjidka ku yaala hodan masjidka shacli suufi yaa muxaadarada muxaadara alcaqiday muxaadarada ayaa ka soo qayb galay ru'aasada ugu weyn xarakada wadanka maarta ka jirta xarakaadka waddanka ka jira sida xarakatu lislax iyo xarakatu litixaad oo ay u matelayeen sida macruufka ah oo maaragtay dadkii goobjoogga ay soo sheegeen moxamed xaaji oo la garanayo meesha itixaad uu ka joogo oo ah ninkii maaragtay dagaalka gado wadi jiray kadalika qolada islaaxna waxaa matelayey sidaan maqlay ninkii la odhan jiray nuur baruud qolada ikhwaan dicisoomiyu ah nacam ayaa matelayey saddexdaas xarakaadkay ka socdeen sida maaragtay aan ogsoonahay dariiqadana waxaa laga marti qaaday sida la iisoo sheegay ninka la yidhaahdo sheekh abbe kadalika wadaadka la yaha sheekh maxamed guud iyo shiika kaleeto wadaadka kaleeto oo la yidhaahdo sheekh maxamed cawaale saddexdooda maarata waa la garanaya inay maaragtay xarakaadka ama dariiqooyinka suufiyada oo waddanka ka jira inay ka mid yihiin ama ha noqdo midda dariiqada qaadiriyada ama midda axmediyada ha noqoto markii weliba maaragtay muxaadarada la diyaarinayey dadka goobjoogga waxay soo sheegeen awal waaxid oo loogu talagalay inay ahayd qolada sufiyadu in maarata inay furaan sida maxamed guud iyo maaragtay ninkii la odhan jiray abbe iyo wadaadka kaleeto saddexdooda waa ka baqdeen goobtii marka yaa muxaadaradiis jeediyey yaa kelimadii ay ku talagaleen jeediyey saddexdii xarakaad hada awal uma haaniyan bacda ayaam muxaadaradaas ka bacdi idaacada waddanka ka jirta oo ay hoon afrid yidhahdaan xarakaadkii saddexda qaybood aha ayaa tegey iyagoo odhanaya annaka iyo duruqda suufiyada wax aan isku khilaafsannahay oo diinihii nooma dhexeeyaan haddii ay jiraanna hadda ayaan saxayna arrintaa iyada ah ummadda waxa weeyaan culummada waddanka ka jirtaa ama kuwa xarakaadka ha noqoto ama kuwa suufiyada ha noqoto laga bilaabo maantay waxa weeyaan waa waaxid weeyaan culmo mutafiqiina wey taalisan waxaa ku xigay ijtimaacii saddexaad oo isku yimaadeen masjidka xareeg oo maarata ay ka soo qayb galeen dhowr nin oo uu ka mid yahay wadaadkii la odhan jiray maxamuud macalin nuur ama macalin maxamuud macalin nuur oo isaguna maarata raggii dagaalka ka wadi jiray gobolka gado weliba ninka maarata ugu ad adag ahaa oo odhan jiray dadkan maarata waa gaaloobeen waa in la laayo odhan jiray iyo oo xarakada matalaya itixaad iyo wadaadka la yidhaha sheekh nuur iyo wadaadkii la odhan jiray sheekh maxamed cawaale oo masjidka haystay sida goobjoog dalabatulcilmiga ka mida uu ii sheegay waxaa u horreeyey wadaadkii dariiqada axmediyada oo masjidka joogay kelimadii markuu furfuray wuxuu yidhi wax noo dhexe wax noo dhexeeya ma ay jiraan wax noo dhexeeyo waxa weeyaan waa adduunyo weeyaan adduunyadana waa inaan ka tanaasulnaa cunna ayaan isku dagaalnay hadalkaa markuu yidhi ninka la yidhaahdo wadaadkii sheekh nuur waxa weeyaan arrintaa wuu khilaafo wuxuu yidhi manhajka salafka in la iskugu yimaado mooye ummaddan wax isku keeni karaa ma ay jiraan wax isku keeni karo oo iskugu imaan karta ma ay jirto maxamuud ayaa loo dhiibay maxamuud macnuur baa loo dhiibay ummadda wuxuu yidhi culimmadu wax maaragtay khilaafa oo xumaano oo ka dhexeeya lama arko wixii khilaaf oo ka dhexeeyana waa in la saxo ayib billaahi calaykum ninkii qabla sanawaad ummadda ku leynayay waa gaalo raggii lalahaa madadan wa cismatan minka yaa cabdiqaadiri akifnaa yaa qowku dadkii lahaa in la yidhaahdo waa midaysan yihiin waa isku mid diin nooma dhaxayso ninka hadalkaa odhanaya miyaa murji ah oo istiqaatadii istiqaata ligayr illaah oo kufri maxdi ah iyo dadka ahlu xadiidka ama sunniyiinta inuu goob iskugu keeno oo yidhaahdo diinkeennu waa waaxid ninkaas miyaa murji ah mase ahlu xadiidka oo albani ugu horreeyaa murji ah shaki wuxuusan ku jirin irjaaga inuu u dhow yahay ama murji'a ay yihiin dadka doonaya altaqaarub bayna ahli lbatil aw altawaafuq bayna ahli lbatil wa ahli ilxaq xabiira waaxida inay isku keenaan ahlu sunno iyo iyo ahlubidac dadka ayaa maarata murjia u dhow ama murjadii murji'adiiba ah marka waxa weeyaan arrintaa waa in aada iyo aad loo ogaado in ay yihiin dadka dadka maanta ugu litay qabla sanawaad waxay lahaayeen annaku ahlu sunno ayaan nahay maantana waxay taagan yihiin dadkii qabla sanawaad ay leynayeen inay yidhaahdaan istiqaatadii dadkii maaragtay shirkiga ummadda ugu yeerayey gaalnimada ummadda ugu yeerayey odhanaya maarata allah mawjuudun fi kulli makaan isku mid baa nahay ay maanta la taagan yihiin hada wabillahi tawfiq sala allahuma wasalam ala muxamedin wala alihi wasaxbi wasalam ajmaciin
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين قال المصنف رحمه الله فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يتكلم في الباغين إلا بخير ودعا لهم فقد خرج من التشيع أول وآخره ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر جائزة والجهاد مع كل خليفة جائز ولم يرى الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح فقد خرج من قول الخوارج أول وآخره ومن قال المقادير كلها من الله عز وجل خيرها وشرها يضل من يشاء ويهدي من يشاء فقد خرج من قول الغدرية أول وآخره وهو صاحب سنة وبدعة بدع ظهرت ظاهرتي هي بدعadaas kfr bالlahi الcadiim waa biico qofku islaamka uga baxayo haddii uu aamino waman qaala bihaa bidcadaas qofka yidhaahda fahuwa kaafiru biاllahi allah mid ka furtay weeye laa shaka fiihi fii kufri inuu qofkaasu islaamka u ka baxana wax shakigi kuma jiro man yu'minu biاrajca soo noqoshada qofka rumaysan qofka rumeeya oo odhanaya ويقول ورنا علي علي بن أبي طالب حي علي بن أبي طالب موصا لمن ونولياي وسيرجع قبل يوم القيامة إن كان قيامه دعين كربون صنغنيا ومحمد بن علي وصنغنيا ومحمد محمد الباقر محمد بن علي علي بن وحوي وزين العابدين وجعفر بن محمد جعفر الصادق أسونا وصنغنيا وجعفر بن محمد الباقر وموسى بن جعفر وموسى الكاظم و ويتكلمون في الإمامة إمام مدنا ويكهل دون أئمة وأئمة كمارتي أهل البيت كمدينين دمان تودنا وحيكوها ترسنيان علي بن أبي طالب رضي الله عنه أئمة دمان تود وحي ليهين markii ay soo noqdaan waxay ka hadli doonaan arrinta imaamnimada ayay ka hadli doonaan oo in maaragtay abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali inaysan maratay imaamnimada ay qabteen inaysan xaq kulahayn ee maaragtay ugu habboonaa caliy bn abi aalib wa anahum aimadaas aanu soo sheegnay oo caliy ugu horeeyo muusa ibnu jacfar muusa alkaadibna ugu dambeeyo yaclamuuna algeyb qaybka ayay og yihiin faxdarhum dadka sidaas odhanaya ka digtoonow fa inahum kufaarun kuwaasu gaalo wey fa inahum kufaarun biاllahi alcadiim allaha weynku dadka furtay weeye waman qaala bi hada alqowl qowlkaas qofka odhanayana ka digtoonow sheikhu raximah llah maadaama maaragtay uu ka soo hadlayey dadka maaragtay dhumay oo sunnada nebiga sala allahu calayhi waalihi wasalam iyo hadyigii saxaabada ka dhumay ayuu maarata halka wuxuu maaragtay u tacaruday bidacdii muslimiinta dhexeeda kasoo dhex baxday oo weliba bidacdu maaragtay maraatib bay leeda way kala gedisan tahay bidcada mukafirada ah bacd albidac almukafira ayaa sheikhu halka ku sheegay oo ku qariraya bidcadaas oo ah dadka rumaysan caliy bn abi aalib inuusan dhiman ee uu nool yahay intaan qiyaamuhu aysan usan dhicinna ka horna uu soo laaban doono isaga iyo dad badan oo u abtirsanaya sida moxamed ibn cali ibn xusein moxamed albaqir kadalika jacfar asaadiq muusa alkadim aimadan marka waxa weya waa aimada min aimati ahli sunna ayay maaragtay ka mid yihiin cali ibn abi dalibna waan garanayna wuxuu ka mid yahay maaragtay min khulafa raashidiin aarbaca ayuu ka mid yahay marka aimadan oo caliy ibn abi aalib ugu horeeyo waanu garanayna martabada ay ku leeyihiin muslimiinta agtooda cinda ahli sunna
waxay ka mid yihiin dadka ay u aaminsan yihiin raafidadu inay macsuumiin yihiin oo haba yaraatay wax dembi uusan ka dhacayn qeybkana ay og yihiin ayaan soo laaban doonaan wixii dulmigo dhacana ay dib ay maarata si ayagu ay aaminsan yihiin ay maarata ayagu ay sixi doonaan hadalkaas marka dadka odhanaya oo leh maarata aimadan waa nool yihiin waana soo noqonayaan caalamkeena mar labaad xukumi doonaan qeybkayna ogyihiin dadka sidaas odhanaya waa waxa weeyaan waa madhab raafida waana madhab gaalnimo ah weeyaan qofkii hadalka aaminana islaamka ayuu uga baxayaa soomaalida lafteedu dad badan oo ka mid yihi arrintaas wax u eg waa aaminsan yihiin oo maarata odagii la odhan jiray uwas beere oo xaqiiqada markii arrintiisa dib loo eego madhabka wadanka uu keenu ahaa madhabu raafida uu ahaa waxa uu maarata ay ka rumaysan yihiin inuu yahay uwaysulqarani ee taabiciga ahaa ee nebigu sala allahu calayh ali wasalam uu ka hadlay oo uu ku yidhi maarata cumar bn khadaab radi allahu canhu ninka isaga hadaad la kulanti ka ducayso hakuu duceeyo yani waxa weeyaan waxay ka rumaysan yihiin isaga laftiisuna qasiido uu ku tiriyey inuu yahay wasulqarani oo mar labaad soo noqday marka waxa weye qofka madhabkaa rumeeya waa waxa weeyaan waa kufri maxdi ah wey islaamka qofka uga baxayo qofka hadduu dhinto yani waxa weeyaan ummadda waxaa ugu fadli badnaa nabiyullahi moxamed sala allahu calayh ali wasalam isagana ilaa an yarata allahu alarda waman calayha ma uu soo noqonaya markii qiyaamuhu u dhacon buu soo noqonayaa dadka kale sidii loo soo celinayo laakiin qof dhintay oo soo noqonaya wax jira maahan in badan khusacbilaadka soomaalidu rumaysan yihiin waa ka mid in la yidhahda maaragtay hebel baa dhintay ilmihiisa isagoo dhex fadhiyaa la arkay wax jira sheekadaas maaha haddii xataa arrintaas wax dhaca ay tahay oo dadka qaarkood ay sheegaan waxa weeyaan waa shaydaan tashakul sameeyey oo qofkii dhintay isku soo ekeysiiyey oo doonaya dadkaa maarata inuu dhumiyo qaala dalxa ibnu camrin wa sufyaan ibnu cuyayna labadaa imaam ayaa waxay yidhahdeen man waqafa cinda cuثmaan wacaliy cali caliy bn abi aalib iyo cuثmaan ibn cafaan tafdiilkooda markii laga hadlayo qofkii istaaga oo ka istaago yihahda anigu qofna qof ka fadili maayo fahuwa shiiciyu qofkaasu waa shiico shiici wey mid shiica loo nisbeeyey yani wuxuu ka mid yahay maarata shiicada ayaa maarata lagu tirinaya laa yucadalu qofkaas lama tacdiiliyo walaa yukallamu lalama hadlimayo walaa yujaalas mana lala fadhiisanayo waman qadama caliyan calaa cuثmaan qofka cali hormariya oo cuثmaan ka hormariya fahuwa raafidiyun waa raafidi qad rafada aara asxaabi rasuuli lahi sal allahu alayh ali wasalam aahaartii saxaabada ayuu qofkaas uu riday uu tuuray wa marka hadalkan uu soo naqlinayo barbahari raximah llah oo waa ninka uu leeyahay طcma ibn camri wahuwa اljacfariy اlcaamiriy اlkuufiy aلsaduq اlcaabid shika iyo sufyaan ibn cuyayna abu muxamed اlhilaali wuxuu ka soo rarayaa imaamku raximah اllah inay yidhaahdeen qofkii tawaquf sameeya markii tafdiilka laga hadlayo maarata cuثmaan iyo caliya fadli badna qofki yihahda anigu atawaqaf can hadihi اlqadiya qofki yidhaahda qofkaa waxay yidhaahdeen waa shiici mana astahila maarata in la tacdiiliyo ama lala hadlo ama lala fariisto qofka markii tafdiilka cali iyo cuثmaan laga hadlayo cali fadila oo cuثmaan ka fadilana waxay ku xukumeen waxay xukumeen inuu maarata raafidi yahay marka masalada dambeeto oo ah waman qadama caliya calaa cuثmaan fahuwa raafidiyun qad rafada ahara asxaabi rasuuli lahi sala allahu alayh ali wasalam marka raafidiga lagu xukumayo waa marka la yidhaahdo caliyu bnu abi aalib wuxuu ka mudnaa oo uu ka astaahilay imaamnimada cuثmaan ibn cafaan ama mujaradu tafdiil tafdiili caliyin calaa cuثmaan taa waxa weeyaan ma la odhan karo waa raafidi qofka lama odhan karo lianna waxaa macruuf ah min aimati ahli sunna waxaa ka mid ah dad maaragtay caliy bn abi aalib ka fadilay cuثmaan laakiin arinta ay maaragtay ahlu sunnuhu ay waddo ka qaadeen waxa weeye in khilaafada uu kaga habboonaa cumaan ibni cafaan leanna waxa weyaan cumaan ibni cafaan saxaabadii markaa noolayd oo caliy bn abi aalib uu ka mid ahaa ayaa u dhiibay khilaafada iyagaa u dhiibay qofkii marka yidhaahda cali ayaa kaga habboonaa qofkaas wuxuu meel kaga dhacayaa muhaajiriintii iyo ansaartii dhammaantood waktigaa noolayd taa ayaa marka waxay tahay qowl kaafid ah amaa tafdiilka cali shaksi ahaantiisa laga fadilo cumaan waa masale khilaafiya inkasta oo raajix uu yahay ama qowlu jumhuuri ahli sunna uu yahay inuu maarata cumaan uu ka fadli badnaa cali ibn abi aalib radi allahu canhu waman qadama alaaata calaa jamaacatihim saddexdooda qofkii hormariya calaa jamaacatihim yani jamaacada saxaabada intooda soo hartay wataraxama cala albaaqiin inta soo hartana maaratay u naxariis dalba oo allah maarata naxariis u weydiiya wakafa can zalalihim waxyaalihii maaragtay macaasi ah oo dunuuboo ka dhacana ka reebsanaada inuu ka sheekeeyo fahuwa calaa ariiqi alistiqaamati walhuda fi hada albaab qofkaas wuxuu ku sugan yahay wadadii toosnayd iyo hanuunkii nebiga iyo saxaabada laga dhaxlay ridwaan ullahi calayh wuxuu leeyahay sheikhu raximahullah isagoo labadaa imaam kasoo naqlinaya saddexdooda qofkii hormariya saddexdooda waxa weya abubakar cumar cumaan oo inta kale ka hormariya isla markaasna intooda kaleetana u naxariis dalbo oo mid kamid aan waxba ka sheegin qofkaas waxa weya calaa ariiqi istiqaama yani calaa ariiqi sunna ayuu ku taagan yahay wاsunaة an tashhada ana alcasharaة aladiina shahida lahum rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam biاljanati anahum fi ljanati laa shaka fiih wsunatu sunadu waxa weeyaan an tashhada inaad dirtid ana alcasharata tobankii aladiina shahida lahum rasul lahi sal allahu alayh ali slm biljana nebigu uga markhaati kacay jannadu inay gelayaan anahum fi ljanna tobankaasu inay jannada ku sugan yihiin laa shaka fi laa shaka fiihi arrintaana waxa weeyaan wax shakiya kuma jiro hadalkaana wax shakiya kuma jiro leanna waxa weya nebiga sala allahu alayh ali wasalam isagaa maarata waaxidan bacda waaxid tobankaas yani fi siyaaqi xadiidin waaxid ayaa nabigu maarata abubakr fi ljana cumar fi ljana ila aakhiri man kana min alcashara ilaa maarata abu cubayd uu kasoo gaaray walaa tufrid bisalaati cala axadin ila lirasu marka masaladan intaana dhaafin horena hadda kahor waan usoo tambi waan usoo sheegnay ahlu sunnada qawaaciddooda iyo usuushooda waxaa ka mid ah qofnana inaan janno looga markhaati kicin ilaa qof ilaah iyo rasuulkiisa jannada uga markhaati kacin mooye camal kastoo wanaagsan uu sameeyey kadalika cagsuna waa sidaas si la mid ah dadka ahlu qiblada ah qof ka mid ah naar looga markhaati kici maayo inkasta oo fujuur fara badan lagu yaqaanayo macaasi fara badan ilaa qof ilaah iyo rasuulkiisii ay maarata naar kaga markhaati kiceen sidii abulahab iyo dadka lamidkaah oo kaleeto marka waxa weeyaan qaacidadaasuna waa qaacida mutabaca inaan qofnaba aan janno looga markhaati kacayn qofnaba naar aan looga markhaati kacayn ilaa qof ilaahay uu cadeeyey inuu ahlu janno yahay ama allah uu cadeeyey inuu ahlu naar yahay mooye walaa tufrid bisalaati cala axadi ila lirasuuli llahi sala allahu alayh ali wasalam waalihi faqad walaa tufrid ha ku gooni yeelin bisalaati salaada yani saligii saligii calaa axadin qof dushii ila lirasuuli illahi rasuulka alla mooye waaalihi aalkiisa faqad cidnana yani allahuma salli calaa fulan hadhihin calaa xidatihi keli ahaantiisa laakiin waxa weeyaan isagoo maarata calaa ariiqi tabac isagoo ah oo nebiga la daba dhigayo waa qofka waxa weeyaan waa la odhanayaa maaragtay sida maarata aalkiisoo kaleeto waa la daba dhigaya laakiin waxaa la diidan yahay in salligii lagu gooni yeelo qof aan nebi ahayn yani nebiga iyo ambiyada kaleeto ayaa maaragtay salliga lagu gooni yeelaya iyo malaa'igta laakiin dadka intooda soo hartay yani waxa weya an ariiqi tabac calaa ariiqi tabac ayaa maaragtay ayaa loogu salinaya sidaa maaragtay nebigu sala allahu alayh ali wasalam ugu saliyey nabiyullaahi ibraahim iyo aalkiisa nabiyullahi maxamed iyo aalkiisa wataclam wataclamu waxaad ogaanaysaa ana cumaan bna cafaan cumaan ibnu cafaan qutila madluuman in la dilay isagoo madluumahoo la dulmiyey oo dembi laga galay waman qatalahu kaana aaliman labadii bishana waxay ahayn waman qatalahu qofkii dilana kaana aaliman ayuu ahaa faajir ayuu ahaa qofkii dilay cumaan ibn cafaan waxayna ka mid ahaayeen maarata khawaarijtii kasoo duushay waxayna ahayn khawaarijtii kasoo duushay meesha la yihahda masar markii dambeetana sufufta muslimiinta si fiican uga soo dhex baxay waktigii fidnadii saxaabada dhexdooda caliy bn abi aalib iyo dagaalkii maarata dhex maray mucaawiya bn abi sufyaan weliba waxay ka soo baxeen safkii caliy bn abi aalib ayay kasoo dhex baxeen waxaan la dagaalamay oo cad ka mariyey caliy bn abi aalib iyo saxaabadii la jirta taabiciintii la jiray radia allahu canhum waardaa marka wuxuu leeyahay qawaacidda muhimka ah oo la rabo qofku inuu ogaado waxaa ka mid ah in cumaan ibn cafaan isagoo maarata madluuma in la dilay oo haba yaraata wax dembi aan lagu haysan beriina ah kadalika waxa weeye waxaa muhima qofku inuu ogaado qoladii disha inay dhaalimiin ahaayeen mujrimiin afaakiin inay ahaayeen wixii maaragtay ay ku dileenna xaqdara ay ahayd aysan haba yaraata xaq aysan ulahayn faman aqara faman aqara bima fi hada alkitaab kitaabkan waxaa ku sugan qofkii qira wa aamana bihi rumeeya waittakhadahu imaaman imaamna kitaabkan ka yeesha walam yashuka fii xarfin minh xaraf ka mid aanan ku shakin walam yajxad xarfan waaxidan xaraf waaxid oo ka midan aan ankirin fahuwa saaxibu sunnatin waa qof maarta saaxibu sunna ah oo dariiqii maarta ku jooga xaqa ah wa jamaacatin yani dariiqii sunnada iyo jamaacada ayuu ku taagan yahay kaamilun fahuwa kaamilun waa mid kaamil ah qad iktamalat fihi sunnatu sunnadii ayaa maaragtay ku kaamilowday ku dhammaystirantay waman jaxada xarfan mima fi hada alkitaab qofkii inkira xaraf kitaabkan kitaabkan ku yaala aw shaka fii xarfin minhu ama xaraf kitaabkan ku yaala ku shakiya aw shaka aw waqaf ama shakiya ama maarata ka istaaga fahuwa saaxibu hawa waa qof maarata mubtadica kelimadan oo kaleeto dhowr jeer bayna noo soo noqnoqotay yani shiikha kelimaadka lagu qabsaday ka mid tahay laakiin yani kitaabkan axruf lagu qabsaday ama sida axaadiia maarata daciifadaah ama mawduucadaah oo shiiku markaas ugu haystay axaadiis nool inay tahay iyo bacdi alkelimaad oo lagu qabsaday waa jiraan laakiin kitaabkani wuxuu ka mid yahay kutubta ugu muhiimsan ahlusunnuhu kutubta ay qoreen caqiidada maarata ahlusunnaha ay ka qoreen kutubta ugu muhiimsan ayuu ka mid yahay kelimaadkana waa kelimaadka shiikha lagu qabsaday oo lagu naqdiyay ayuu ka mid yihiin ahlu sunnuhuna ka mid maahan diinkooda iyo caqiidadooda qofku si kasta oo maarata cilmiga meel fiican ka gaaro inkastoo imaam min aimati ahli sunna uu ka mid yahay inuusan khalad gelayn marnaba ma ay aaminsana yani waxa weye imaamka aimadooda ka mid a haddii khalad u galo khaladka ayaa lagu qabsadaa waana waxa weye waa mida diintu maaratay ayadoo maarata saxiixaho sawaaba sawaab ah ay nagu soo gaarta weeye haddii qof kastaba la odhan lahaa wax allaaliya wuxuu yidhaahdo cala alra'si walcayn xaqa iyo baadilka ayaa isu darsami lahaa qof wax allaaliya wixii ka soo baxay la leeyahay cala alra'si walcayn nabiyullaahi moxamed ayaa ka jira sala allahu alayh ali wasalam waman jaxada aw shaka fii xarfin min alqur'aan qofkii inkira ama ku shakiya xaraf qur-aanka ka mid ah aw fii shayin ama shay buu jaxdiyey inkiray ama waa uu ku shakiyey jaa can rasuuli illaahi rasuulka xaggiisa ka yimid sala allahu alayh ali wasalam laqiya allaha tacaala mukadiba hadduu sidaa ku dhinto qofkaas allah ayuu la kulmaya asagoo mukadib ah oo ilaah iyo rasuulkiisa beeniyey fattaqi allaha ilaahay ciqaabkiisi ka gaashaamo waxdar digtoonow watacaahad iimaanaka iimaankaagana ka warqab ilaali iimaankaaga maaragtay ila iimaanku waxa ay laxda wuxuu halis u yahay inuu buroo baaba'o sida salaada qofka maaragtay ay waajib tahay inuu ka ilaaliyo wax allaaliya wixii maarata burinaya kadalikana iimaankana wax allaaliya wixii burinaya ama nusaaminaya qofka muslimka ahay inuu ka ilaaliyo wey iimaanka macaasida qaarna waa nusqaaminaysaa qaarna isaga dhan buu maarata ay ka takhalusaysa ka takhalusaysaa way baabi'inaysaa islaam maarata iimaankii o dhan bay zuulinaysaa marka labada qayboodba qofka muslimka inuu iska ilaaliyo ayaa waajib ah wax allaaliya wixii nusqaaminaya wax allaaliya wixii zuulinaya intaba ومن السنة ألا تعين أحدا على معصية الله ولا أولي الخير ولا الخلق أجمعين السنة وحا كمل أبو لي إمامك رحمه الله ألا تعين أحدا على معصية الله قفنا إن هذا معصية الله ذا قال من هذا كبير بستاقين كائن من كان عد الله لي عدوها هذا ama waalidka ha ahaado ama maarata mashaaikhdaada ha noqdo qof kastoo aad jecesha ha noqdo ha wanaagsada ha xumaado qofnana macsida alle ku taageeri maysa walaa ulilkhayri dadka ahlulkhayrkaah oo khayrka u saaxiibkaana oo khayrkii wanaagga lagu yaqaanana waxa weeye haba yaraatay wax macsiya ku taageeri maysid wala alkhalqi ajmaciin khalqiga idilahaantoodana qof khalqiga ka mida oo aad macsi ku adyaacaysid ma jirto oo ama maarata aad ku taageeraysid walaa aacata libasharin fii macsiyati illaah daacana basharka uma sugnaan adeecitaan bashar uma sugnaanin ilahay macsiyadiis lagu adeeco laa daacata limakhluuqin fii macsiyati lkhaaliq cid lagu adeecayo macsida alle ama lagu taageeraya ma ay jirto walaa yuxibu calayhi axada qof uu macsiyadii ama cisyaankii alle uu ku jeclaysanayana ma uu jiro wakrah dalika kullahu lilahi tabaaraka watacaala arintaas oo dhan dar alla u nibcow buu leeyahy yacni qofku hadduu macsi ku dhaco dar alla u nibcow ficilka uu samaynayo oo macsiyada ah yacni muuminka daatahaantiisa ma loo nibcaanayo laakiin ficilka macsiyada uu sameeyey ayaa maaragtay lagu nacayaa in allaaliyo intuu maaragtay wanaag uu sameeyana waa lagu jeclaanaya waliimaanu biana atawbata fariidat cala alcibaad wa min qawaacidi ahli اsunati waljamaca usuusha ahlu sunnaha waxaa ka mid a aliimaanu rumayn biana tawbata towbadu dunuubta kabaa'irteeda iyo saqaa'irteeda laga toobad keeno fariidatun fariido inay tahay cala cibaad addoommadao dhan ay addoommadao dhan maaragtay ay fard ay ku tahay addoommada dhammaantood waxaa waajib ku ah in maaragtay dunuubta ama macaasida ay galeen allah inay uga soo noqdaan arrintaas marka waxa weeyaan waa arrin waajiba weeye qofku inuu aaminsanaado toobadkeenka addoommadu allah ay usoo noqonayaan shay waajiba inuu yahay an yatuubuu ila allah caza wajal waliimaanu biana atawbata fariidatun fariido weyaan cala alcibaad an yatuubuu inay toobad keenaan ila allahi caza wajal min kabiiri almacaasi wa sagiiriha macaasida mideeda waaweyn iyo mideeda yaryar intaba lianna mid allah uu ka raali yahay oo qofka uu yidhi maarata same ma jirto mid kastaba allah waa u caroonayaa in kastaba maarata maraakibtu ay kala gedisan yihiin waman lam yashhad liman shahida lahu rasuulu llahi sala allahu alay slam biljanna fahuwa saaxibu bidcatin qofkii aan u markhaati kicin qofkii rasuulku janno inuu galayo uga markhaati kacay qofkaas waa qof mubtadica weeyaan waa qof saaxibu bidca ah wa dalaalatin wa saaxibu dalaalatin waa qof maaragtay dhumay shaakin fii ma qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka alle wuxuu yidhina qof ka shakiya weeye qofka ka shakiya maarata rasulka wuxuu yidhina waa qof khatar ku jira weeye leanna waxa weeyaan nebiga rasuulka rasuulnimadiisa oo loo laga markhaati kaco ama maarata rumaynta la leeyahay maarata nebiga aan rumeeyey waxa weye wax allaaliya wuxuu yidhi in la rumeeyo qofku marka hadduu ka shakiyo nebigu wuxuu yidhi qof maarata nebiga rumeeyo ma ahan qaala malik bnu anas man lazima asunna malik ibnu anas imaamu daari ka jira ayaa wuxuu leeyahay sunnada qofkii laazima oo joogteeya wa salima minhu asxaabu rasuuli lahi sala allahu alayh ali wasalam saxaabada rasuulkuna ay ka nabad gasho oo aan wax xumaataa uusan u geysan uma maata dhinta isagoo maarata khayrkaa ku sugan kaana maca annabiyiina waasidiiqiina waashuhadaa wasaalixiin ambiyada iyo sidiiqiinta iyo shuhadada wadada alla lagu dilay dadka saalixiinta micigooda ayuu ahaanaya wain kaana lahu taqsiirun fi lcamal xagga camalka camalfalka oo maarata taqsiir gabodfalba uga jiro oo haka gaabiyo maarata camalka sidii la raba buyuusan ula imaanin marba haddii sunnada iyo wanaagga uu ku dhintay waxa weye waa qof khayr badan loo rajaynayo wa qaala bishru bnu xaari waa bishru lxaafi waa wuxuu ka mid ahaa maaratay a'imadii zuhaada oo waraca maarata lagu yiqiinay min culamaai baqdaad ayuu ka mid ahaa waktigii maaragtay axmed ibnu xambal raximah llah uu noolaa ayay maarata calaa dabaqati axmed ibn xambal ayuu ahaa axmed ibn xambal raggii aad iyo aad zuhaadii aad iyo aad u jeclaa ayuuna maarata ka mid yahay oo suniyiinta ahaa wuxuu yidhi alislaamu huwa asunna wasunnatu hiya alislaam islaamku waa sunnada sunnaduna waa islamka yani wax farqiga uma dhexeeyo hadii la yihi alislaam waa sunadii hadii la yihi asunna waa islaamkii وقال فضيل بن عياض على طبقة عبد الله بن مبارك وحيري إذا رأيت رجلا من أهل السنة آه، إذا رأيت رجلا من أهل السنة من أهل السنة كمل هدي أنا أركه فكأنما أرى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أهل السنة كمل هدي أنا أركه وحن مدى أنا إن لها قوة أنا أركيه صحابة رسول كان كمل وإذا رأيت رجلا من أهل البدع من أهل البدع كمل هدي أنا أركه فكأنما أرى رجلا من المنافقين وحامدا